bismillaahi araxmaani araxiim kulanti waxaan oo wanaagsanna khayaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha mey sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka bilaabanaya imtixaanka midaysan ee ay qaadayso wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya taasoo muddooyinkii dambe diyaargarowgeeda si aad ah uu kaga soconayay qaybo ka mida gobolada dalka magaalada muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka iyadoo goobo cayima lagu qaadi doono imtixaanka midaysan ee shahaadiga ah ee ay u fariisanayaan kumanaan arday ah kuwaasoo ka mid ah kuwii ka baxay sanadkan dugsiyada sare ee ku yaala dalka soomaaliya imtixaankan midaysan ee ay qaadayso dowladda soomaaliya ayaa waxa uu yahay mid si aad ah dowladda ay ugu taxadirtay dhinaca ammaanka waxaa xalay ilaa iyo saakii muqdisho ka soconaya howlgallo amniga lagu xaqiijinaya kuwaasoo laga sameynayay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan goobaha loo cayimay inay ka dhacaan imtixaanadan midaysan ardayda ayaa lagu arkayaa wadooyinka magaalada muqdisho iyagoo u marayo koox koox kuwaasi oo u diyaargaroobayay muddooyinkii dambe ka qayb qaadashada imtixaankan dhinaca kale warar naga soo gaaraya deegaanada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in wasaaradda waxbarashada maamulkaasi galmudug ay xiriirkii u jartay wasaaradda dowladda dhexe ee soomaaliya taasoo muddooyinkii dambe la sheegay in murana u dhexeeyey wasaaradda waxbarashada ee galmudug ayaa sheegtay in ay hakisay xiriirkii ay la laheyd wasaaradda waxbarashada soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug abshir cabdi shiikow ayaa sheegay inay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya wasiirka ayaa ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada soomaaliya in ay ka jirto maamul xumo baahsan taa oo muddooyinkii dambe ay u dulqaadanayeen sida hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in galmudug aanay weli la soo gaarsiinin lacagihii loogu talagalay in lagu qaado imtixaanada ardayda dugsiyada sare waxa uu sheegay in si iskood ah ay u qaadayaan imtixaanka islamarkaasina aysan waxba ugu baahnayn dowladda maadaama dhowr jeero hore ay sidaan oo kale sheegeen in ay dowladda ama wasaaradda u masuq maasuqday waxyaabihii loogu talagalay galmudugga sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay cabshir cabdi shiikow wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudugga markaan cabanay soormar cabanay la fadhiisanay wasiiradii kala dambeeyey iyo saddexda ay hadda wasiirkan ayaa ugu dambeeyana arrintaas xal laga gaari waayey innagoo arkayna in dowlad goboleedyadii qaarkood maaragtay isheeg laga sarraysiinayo maaragtay dowlad goboleedyada kale taasoo aanu aragno inay tahay fooforada ee sanadka labada kun toban iyo lix labada kun toban iyo toddoba waxaa jira ilaa hadda berri buu bilaabanaya imtixaankii ilaa hadda ma jiro dhaqaale hal doolar baa allah ka dhigay ka soo gaaray wasaaradda federaalka iyo beesha caalamka intaba beesha caalamka waxay soo marsiisaa dhaqaalaha dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna run ahaantii ilaa hadda waxaan ka hayna ma lahan marka waxaas halkaa kaaga cas in maaragtay ay jiraan maaragtay isheeg cadaalad darro waxaan go-aansanay inaan run ahaantii kumeel gaar ah wadashaqeynta wasaaradda aan u joojino ilaa laga xalinayo ama xal laga gaarayo ama ay garwaaqsanayso wasaaradda waxbarashadu run ahaantii waxaan u cabanayno iyo dhibaatada joogtada annaga waxaan u aragno inay nagu hayaan wararkan naga soo gaaraya qaybo ka mid a gobolka galgaduudna waxa ay ku waramayaan in sarkaal ka tirsan maamulka ahlusunna wal-jamaaca lagu weeraray deegaan lagu magacaabo mareer guur oo ka tirsan gobolka galgaduuda wararka ka imaanaya deegaanka mareer guur ee gobolkaasi galguduud ayaa waxa ay sheegayaan in xalay weerar lagu qaaday guri nooca gaari nooca raaxada ah oo uu la socday sarkaal ka tirsan ciidanka ahlusunna wal-jamaaca wararka ayaa waxa ay sheegayaan in loo adeegsaday bamgacmeed balse ma jiro wax khasaare ah oo ka soo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday ee ka tirsan ahlusunna sidoo kale waxaa ciidamada ahlusunna ay xabsiga dhigeen ilaa iyo toban qof oo looga shakisan yahay in ay ogaayeen weerarka bamka ah ee lagu qaaday guriga waa gaariga ay la socdeen saraakiisha ahlusunna wal-jamaaca ah ee gobolka galgaduuda ma jirto wax faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxay ilaa iyo haatan weerarka bambagacmeedka loo adeegsaday ee lagu qaaday gaariga saraakiishan ay la socdeen iyadoo sidoo kale ay muddooyinkii daba jireen ahlu sunna inay waday howlgallo baaritaano ah oo ay ku baadigoobayso dadka falalka amni darrada ka wada goobaha gacanta ay ku hayso gaar ahaan deegaanada hoos yimaada dhulsamareeb iyo guraceel halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer cabduqaadir kaamil maxamed ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti ayaa booqasho ayaa booqan doona magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan waxaana halkaasi ugu sii horeeya xildhibaano ka tirsan dowladda jabuuti iyo wafdiga iyo wafdigiisa heer wafdi hordhac u ah wafdiga uu hogaaminaya ee gaaraya maanta maamulka somalilan deegaanada uu ka arrimiya gaar ahaan xarunta maamulkaasi wasiirka kalluumaysiga ah ee maamulka somalilan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha jabuuti uu tegi doono sanaaga bari iyo sidoo kale ceer gaabo balse lama sheegin ujeedka ah booqashada ra-iisul wasaaraha waddanka jabuuti wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ay qayb ka tahay booqashada ra-iisul wasaaraha jabuuti sidii loowada sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dowladda jabuuti iyo sidoo kale kan maamulka somalilan oo beryihii daba u muuqanayay mid ay xasaradii ka dhex taagan tahay shalay magaalada hargeysa waxaa gaaray xildhibaano ka socda jabuuti oo hordhac u ah wafdiga ra-iisul wasaaraha uu hogaaminaya lagu wada maanta inay gaaraan halkaasi waxaa degan xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ay ka dhaceen shalay dagaallo u dhexeeya maleeshiyaad caraysan iyo ciidanka maamulka somalilan dagaalkan ayaana salka ku haya ka gadaal markii konton oday oo ka mid ah kuwa magaaladaasi xabsiga ay dhigeen ciidamada maamulka somalilan amarkan ayaa la sheegay lagu xidhay odayaasha inay bixisay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ilaa iyo haatan lama oga dagaalkii shalay ka dhacay magaaladaasi khasaarada u geystay ee dhimasho iyo dhaawac iyadoo ay jiraan khasaarooyin kala duwan sida dadka deegaanka ay sheegayaan ma jiro wax warahoo labada dhinac weli kasoo yeeray oo ku aadan dagaalkii shalay u dhexeeyey labada dhinac ayadoo weli la tilmaamayo odayaashii in ay xabsiga ku jiraan waxaana degan xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool oo dagaalkani shalay uu ka dhacay arrintan ayaa baqdin xoogani waxay gelisay dadka deegaanka kuwaasi oo ka baqdi qaba dagaalka inuu intaa kasii xoogaysto ayadoo warar hoose aynu sheegaynana ay tilmaamayaan in ay haatan soconayso waa waan lagu joojinayo in dagaalka uu sii socdo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa ka hadlay maqaamka gobolka banaadir isagoona ku baaqay in waajib ay tahay in gobolka banaadir helo xuquuqda isagoo taageeray in dadka deegaanka ay ka tashadaan aayahooda cali cusubleh ayaa waxa uu sheegay in muqdisho iyo banaadir ay laba kala tahay isagoona xusay in banaadir ay tahay deegaan dad leeyahay oo fac weyn muddona soo jiray inkastoo sidoo kale muqdisho ay tahay sidoo u sheegay caasimadii dalka muqdisho iyo gobolka banaadir laba ayaa kala laba ayay kala tahay meesha meesha uu qaladka ka jirana waa midaas sidaasi waxaa yidhi cali cabdulaahi cusuble madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo soo jeediyey in si deg deg ah loo meelmariyo maqaamkii iyo xuquuqdii uu lahaa gobolka banaadir waxa uu sheegay in gobolka banaadir uu xuquuqdiisii dhiman tahay isagoona xusay in saddex milyan in ka badan oo dad ah ay ku nool yihiin muqdisho waxa uuna soo jeediyey in aysan cuqdad u gelin in ay dadka ku nool ay yihiin dad aan lahayn wax ahmiyad ah ama wax mudnaan ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka soconayay shirar looga arisanayo xuquuqda gobolka banaadir islamarkaasina uu noqon uu noqon gobol matalaad aan ku lahayn xubnaha aqalka sare ee dalka soomaaliya taasoo horey maamul goboleedyada ay magaalada muqdisho kaga dhawaaqeen warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa idin aqrinayay intaynu mar kale dib u kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu